أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في أحكام الوكالة فصل هذا كان فاصل من أحكام السارو في أحكام الوكالة وكالة أحكام تيدي أيو فصليه هل كان شيخ وحوقه لدونا qofka wakiilka ah shuruuddiisii waanu soo qaadanay kan muwakilka ah oo wax wakiilanayana isagana shuruuddiisii waanu soo qaadanay wakaalada marka guud ahaanba axkaamta ay iska leedahay ayuu sheekhu noo sheegi doona alwakiilu bilbayci ruuxa beeca loo wakiishay laa yasixu baycuhu ruuxa beeca loo wakiishay beeciisu ma ansaxayo ilaa binaqdi اlbaledi magaalada lacagta laga isticmaalo inuu wax ku iibiyo maahane si kale beeciisu ma ansaxayo walaa yabiicu qofka wakiilka ah oo beeca loo wakiishay wax kuma gadi karo bimu'ajalin bibaycin mu'ajalin beec la muddeeyey waxba kuma gadi karo walaa biqabnin kedana waxba kuma iibin karo iyo khayaano kedadaasoo faaxishin ee feelxun walaa linafsihi naftiisana wax kama iibin karo walaa limaxjuurihi shaksigii isaga loo xayiray oo isagu mas-uulka ka ahaa shaksigaasna waxba kama iibin karo halkan sheekh wuxuu uga hadli tusaale ahaan beec ayaa lagu wakiishay beec ayaa lagu wakiishay dukaan oo kale badeecada dukaanka taal ayaan kuu wakiishay ee dukaankan ii iibi ayaa lagu yidhi iyo wixii la mida dukaan ayaa lagu wakiishay qofka wakiilka ah marka xukunka sharciga ah waxaa waajib ku ah ixtiyaad inuu dadaalo xoolahani maadaama xuquuq bini aadam ay yihiin ixtiyaad inuu wax ku iibiyo oo dadaal dheeraada uu sameeyo waajib wey dadaalka marka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah alwakiilu bilbayci qofka beeca loo wakiishay laa yasixu baycuhu beeciisu ma ansaxayo ilaa binaqdi lbaledi magaalada lacagta laga isticmaalo mooye beeciisu si kale kuma ansaxayo haddii alaab lagu wakiishay ee lagu yidhi alaabtan waxaan kuu wakiishay inaad ii iibiso ii iibi magaalada lacagta laga isticmaalo mooye lacag kale inaad ku iibiso ma ansaxayso sharciguna kuma ogola lacagaha laga yaqaano oo magaalada laga isticmaalo oo isticmaalkoodu macruuf yahay lacagaha unbaad ku iibin kartaa laakiin lacag magaaladaba aan laga isticmaalin kuma beecin kartid alaabta walaa yabiicu waxna kuma iibin karo bibaycin beecaasoo mu'ajalin ee la muddeeyey qofkana lacagta waa inaad uga qaadid si kaash ah waa inaad uga qaadid mooye beec mu'ajala waxba kuma beecin kartid haddaan lagu idmin oo qofkii muwakilka ahaa hadduusan kuu idmin qof alaabkaa iibsaday bisha ramadaan aan kuu keeniye dukaanka aan iska qaatoon iska daldasho alaabta taalla bisha ramadaan ayaan lacagta kuu keeni maya ilaa idan mooye idan mooye qofkii dukaanka iska lahaa inuu kuu fasaxo mooye walaa biqabnin kedana waxba kuma iibin karo qabnigaasoo faaxishin ee foolxun qabni faaxish maxaa loola jeedaa shaygii toban doolar joogay haddii qofkii sagaal dollar aada ka siiso sharcigu waa kuu ogolaya liannahu beeca dabeecada beeca keenaysa wax in laga dhimo qofka si markaa mucaamalo fiican dukaanku uu u yeesho dad badanna ay ku xirmaan laakiin haddii waxaan macquul ahayn qofkii aad ka dhinto ka war waxaan macquul ahayn inaad qofkii ka dhinto sharcigu kuma ogola shaygii dukaanka la iibinayo toban dollar ama sagaal dollar la iibinayay ayaa dadkii waxaad ka siinee afar dollar iyo saddex dollar macquul ma ah macquul ma aha wa haadaa huwa aladii yusamiihi sharcu alqabna alfaaxish waa waxa sharcigu uu ku magacaabo qabniga faaxishka ah waxa uu ku magacaabo sharcigu u yaqaano laakiin hal dollar iyo waxyaalo la mida dadku waa iska tasaamuxaan waa iska cafiyaan inta badan walaa linafsihi naftiisana waxba kama iibin karo walaa yabiicu linafsihi naftiisana waxba kama iibin karo haddii dukaan lagu wakiishay dukaanka inaad iibiso hadhow markii galabtii maqhribkii aada doonaysa dukaankii inaad ka rawaxdo xabad shaambaa inaad ka iibsato iyo yacni kiilo sankarahoo carruurtii aad u qaaddo inaad hore uga qaadato dukaankii ka iibsato adigana dukaankii gadaya ogaa wakiilaad wakiil dukaanka lagu wakiishaa tahay xabad shaambaa iyo wax la mida inaad dukaankii ka iibsato sharcigu kuma ogola xaaraan wey limaada sababtu maxay tahay oo dukaankii anaaba iibinaye haddaan naftaydii wax ka iibiyo oo kiiladii sankarahoo cidduu u baahnayd ama shaambadii cidduu u baahnayd haddaan iska iibiyo ka waran oon idhaaho shaa- shaambadan maxay joogtaa hal dollar laba dollaray joogtaa haddaan tuuro ama aan ku rido sanduuqa aan ku rido dukaanka uu iska leeyahay kabacdi inaan iibiyo anaa iska iibiyey anaa iska iibiye aan idhaho sidaa alaabtii aan u qaato ma ansaxayso beecaasi ma ansaxayo sababta marka beecaasi sharcigu uu ku diiday waxaa weye shuruudda beeca maxaanu ku soo qaadanay alqabdu waxa in la kala qibdoodo meeshii maxaa imanaya marka itixaadu اlqaabid wاlmuqbid itixaadu اlqaabid wاlmuqbid kii wax qibdoonayey oo gacanta wax ku dhigayey iyo kii dhahayey waxaan qibdo hal qofay isku yihiin marka suurtagal ma tahay beecaasi ma suurtogela qofkii inuu yidhaaho maalan dukaankii asagu iibinayey kiilo sonkara waa iska iibiyey intaasaan isaga iibiyey haye hoo waan kaa qibdooday iga qibdoo haye anna waan kaa asagiyaa isla hadlaye wax ansaxaya ma aha asagiyaa isla hadlaya wax iska ansaxaya ma ahan dadka inta badanna masaladan way isticmaalaan masaladana sharcigu ma ogola masaladan sharcigu ma ogola dukaanka ama alaabta adiga lagu wakiishay beeceeda alaabta inaad adigu iska iibiso lama ogola sharcigu ma ogola walaa linafsihi naftiisana wakiilku waxba kama iibin karo walaa limaxjuurihi shaksiga isaga loo xayiray oo isagu mas-uulka uu ka yahana waxba kama iibin karo maxjuurka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye hore baabulxajri xajriga axkaamtiisa waanu soo qaadanaye waa tusaale ahaan qofkii sakiirka ahaayo isagu mas-uulka uu ka ahaa qofkii sakiirka ahayo isagu mas-uulka uu ka ahaa ama kii waalnaa oo isagu wakiilka uu ka ahaa waxaasoo dhan waxba kama iibin karo limaada sababtu maxay tahay oo carruurkii adigu aada mas-uul ka ahayd hadduu dukaankii adiga lagu wakiishay beeciisa hadduu kuu yimaado oo owku yidhaaho wax iga iibi haddaad ka iibiso dee waxay noqonayaan qofka adiga sabiga ah haddaad mas-uul ka tahay adiga axkaamta beeca lagaa fiirina maxaa imanaya marka adoo wax iska iibiya noqonaya la qofkan adaa mas-uulka ah qofkan waa sida weeye unbe adaa mas-uuliyaddiisii haya marka maxay noqoneen fakaأnamaa bicta linafsika adigoo naftaada wax ka iibiyey ayay taasi la mid tahay ma ansaxayso walaa yusalimu shaksiga wakiilka ah almabiica alaabta mabiica ah ee la iibinayo ma dhiibi karo oo qofka gacanta uma gelin karo wakiilkii xataa yaqbida hamana ilaa lacagta uu gacanta uga dhigo oo lacagta uu ka qibdoodo in kaana albaycu beecu hadduu yahay xaallan beec xaallaa hadduu yahay oo haddaan lacagta ku siina hadday tahay lacagtii keen markaa ka bacdi alaabta gacanta u geli leannahu ixtiyaadu wakiilka waxaa sharcigu waajib uga dhigay ixtiyaal iyo dadaal dheeraada inuu sameeyo dadaalka marka sharcigu amray wakiilka waxaa ka mid a alaabtii gacanta uma gelin karo qofka wax kaa iibsanaya ilaa lacagtii uu ka qibdoodo alaabtan iisoo qabo qofku markuu ku yidhaaho war anigu wakiilaan ahay oo dukaankan iyo xuquuqdan iyo maalkan anigu iskama lihiye bal horta lacagtii keen lacagtii markaad gacanta ku dhigto kabacdi alaabtii u gacan geli haddii saas uu khilaafana oo qofkii dukaankii yimaadaba alaabtii asagoon lacag ka qaadin hadduu alaabtii inta u dhiibo la fakadana yaa lagu leeyahay xaqaas adoon ka hubsanoo qofkii lacag aadan ka qaadin ayaad alaabtii gacantii u gelisay qofkiina oodan la cararay mas-uuliyaddaas yaa qaadaya taasuu sheekhu kuu sheegi wuxuu ku yidhi fain khaalafa hadduu khilaafay shay-an mimaa dukira intaasoo mas'alo loo diiday waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo wixii oo dhan waa khilaafay wakiilkii lamina asaa damaanaya mas-uuliyadda asaa qaadaya wixii alaabaho lala cararo wixii lala fakado wax alaabta ha gacan gelinaa sharcigu ku yidhi alaabtan ha gacan gelinin ilaa lacagta aad ka qibdooto waa khilaafay lacagtii isagoon qibdoon ayuu alaabtii ninkii u dhiibay ninkiina waa la fakaday lamina mas-uuliyaddeeda adaa damaanaya daa iskale ama beeci waxaa loo diiday beec muajal beec muajalaa loo diiday beec muajal ha samaynin oo qofkan deyn iyo bilheblan kuu keeni ka daayal deynkiiuu ku iibiyey qofkiina deynkii waa la fakaday ama waaba inkirayba ama waa la cad deynkii waa diiday yaa mas-uuliyaddaas qaaday damina wixii lasoo sheego sharcigu u diiday oo dhan hadduu sameeyo mas-uuliyadaasaa qaaday qarashka isagaa laga raba lidaalika marka liannahu waxaa waajib ku ah ixtiyaad wakiilka inuu dadaalo ayaa waajib ku ah waidaa wakalahu shaksiga hadduu u wakiisho fii shiraa'i shayin shay soo iibintiisii hadduu shaksiga u wakiisho laa yashtarii wakiilku sooma iibin karo maciida shay la ceebeeyey oo ceebaysan sooma iibin karo hadduu wax ceebaysan soo iibiyana fain ishtaraahu maciibka shayga ceebaysan hadduu soo iibiyo jaahilan xaal uu yahay mid jaahil ka ah bicaybihi ceebtiisana ma ogeyn saasuu ku antacoona shaygan inuu ceebaysan yahay ma ogeynuu yihi jaahiluu ka ahaa saxa beecii horta waa ansixi wa kaana lahu lilwakiili wakiilkana waxaa u ahaado xaq uu u leeyahay radduhu raddu almabiic shaygaas mabiica ahee ceebaysan inuu radiyu xaq u leeyahay ilaa hore waan usoo qaadannay khiyaaraadku ka mid ahaa khiyaarulcayb ama khiyaarunaqiisa ayaa la yidhaaho shay ceebaysan haddii aad soo iibsato ceebkuna uu yahay ceeb qadiim ah sharcigu muxuu xaq ku siinayey inaad shaygii iska celiso marka dib uu celin waidaa wakalahu shaksiga hadduu u wakiisho fii shiraa'i shayin shay soo iibintiisii hadduu u wakiisho laa yashtarii sooma iibin karo maciiba wax ceebaysanoo maciiba sooma sooma iibin karo لأnnahu laa maslaxata fiihi wax maslaxo ahayo danahoo ku jira shay maciiba inuu soo iibiyo ma jirto fain ishtaraahu maciibkii shaygii ceebaysnaa hadduu soo iibiyo jaahilan xaaluu yahay isagoo jaahilka ah bicaybihi ceebtiisa asagoo jaahilka ah uu soo iibiyey saxa horta waa ansixi saxa shiraa'uhu soo iibintiisii horta waa ansixi wa kaana lahu wakiilkiina wuxuu u ahaaday oo xaq uu u leeyahay radduhu raddu lmabiic almaciib mabiicaas ceebaysan inuu iska celiyo ou radiyo ilaa waxaan kusoo qaadannay khiyaarunaqiisa khiyaarunaqiisa ceebku hadduu qadiim yahay xaquu u leeyahay inuu iska celiyo walaysa lilwakiili wakiilka uma sugnaanin xaqna uma laha an yuwakila inuu wakiil sii samaysto wakiilkii inuu wakiil sii samaysto sharcigu uma ogola bigayri idnihi idni lmuwakili qofkii soo wakiishay idankiisa la-aantiis wakiil kale siima samaysan karo ilaa idaa kaana hadduu yahay shaygu maahane shayga loo wakiishay laa yaliiqu midaan u cunan maynin bihi bilwakiili wakiilka midaan u cunan maynin inuu yahay maahane aw amase laa yuxsinu wakiilku inuusan wanaajin karin maahane hu shayga loo wakiishay inuusan garanayn oo uusan wanaajin karin maahane aw amase wakala shaksigii hu wakiilka wuxuu u wakiishay fii shayin shay ayuu u wakiishay shaygaasoo kaiirin fara badan oo awooddiisa ka baxsan wax awooddiisa ka baxsan u wakiishay shaygaasoo laa yumkinuhu wakiilka aysan u suurtogelaynin al-ityaanu la imaatin bijamiicihi jamiici shay shayga dhammaantii inuu sameeyu la yimaado uma suurtogelayo fa yuwakilu markaas wakiil waa u samaysan karaa fiiha fii tilka alashyaa ashyaadaas faraha badan wakiil markaas waa u samaysan karaa wuxuu sheekhu ku yidhi walaysa lilwakiili an yuwakila wakiilku inuu wakiil kale sii samaysto xaq uma laha bigayri idnihi idni lmuwakili muwakilka idankiisa la-aantiis inuu wakiil kale sii samaysto ma laha sharcigu uma fasixin mana u ogolo sharcigu masalan waxbaa lagu wakiishay qofaa wuxuu ku yidhi lacagtan ii qaad neef iigu soo iibi saasaan ku wakiishay ama dukaanaan lagu wakiisho dukaankanaan kuu wakiishay ii iibi ayaa layihi kii adigoon fasax ka qaadan nin kaloo saaxiibkaad u yeertoo tiri war dukaanka adan adna waa kuusii wakiishay adna sii iibi anaa la ii wakiishay dukaankeeda adna waa kuusii wakiishay dukaanka sii iibi ninkii dukaanka iska lahaana ma oga kamana warqabo ma ansaxayo mana kuu bannaano taas leanna waxaa weeye xuquuqdani waa xuquuqu lgayr xuquuqdan adigu iskama lihid tasarufkeeda waxaan dukaanka lagu tasarufayo iskama lihid waa xuquuq lagu wakiisho wakiilaad ka tahay wakiil haddii aad ka tahay qof kale siima wakiilan kartid adigoon qofkii ka fasax qaadan qofkii waa inaad weydiiso dukaankii iska lahaa oo dukaanka ku dhiibto oo tiraahayd war qof kale ma usii wakiilan karaa dukaanka haa hadduu ku yidhaaha walaysa lilwakiili an yuwakila wakiilku xaq uma laha inuu wakiil kale sii samaysto bigayri idnihi idni lmuwakil muwakilka idankiisa la-aantiisa ilaa idaa kaana shaygu inuu yahay maahane laa yaliiqu shay aan u cunan maynin bihi bilwakiili waa shay aan u cunan maynin wakiilka inuu sameeyo ow amase laa yuxsinu wakiilkuhu shaygaas aan isagu hagaaji karin oon wanaaji karin ama shaygiiyaa wuxuu yahay shay asaga aan laa'iq u ahayn waxaan u habboonayn oo waxyaalo uu ka xishoonayo asaga shaksiyan haddii waxyaalo isagu shaksiyan uu ka xishoonayo haddii loo wakiisho qof kale markaas oo u habboon ama laa'iq u ah wuu u wakiilan karaa amaba shaygii maba yaqaanoba wixii loo wakiishay wixii loo wakiishay ma yaqaano isagoon kii kale ka fasax qaadan qof kale wuu u wakiilan karaa hadduusan wixiiba garanayn maalan qofkan isagoo jaahila waxaa la yidhi gabadhaa waa ku wakiishay nikaaxa weligiina wax ma nikaaxay mana yaqaano axkaamta nikaaxa axkaamta nikaaxana ma yaqaano gabadha aabbaheeda usoo wakiishay gabadha aabbaheedaa yidhi war hebelo waa ku wakiishay gabadhayda nikaaxa si wax loo nikaaxiyana isaguna ma yaqaano muxuu xaq u leeyahay marka isagoon aabbihii ka fasax qaadanin nin sheekoo caalima uu dhihi karaa gabadha waa ku wakiishay nikaaxuna saxiix wey limaada hadda kamama fasax qaadana wakiilku xaq ma u leeyahay inuu qof kale sii wakiiso isagoon muwakilkii ka fasax qaadan miyuu xaq u leeyahay bacdu lmasaa'ila jirtuu xaq u leeyahay masaladana ka mida masalatu cadami alixsaani bishay hadduusan shaygii oqoonna wixii loo wakiisha haddaadan oqoon u lahayn qof kale waa u wakiilan kartaa adigoon muwakilkii ka fasax qaadan inta badanna way dhacdaa axkaamu nikaaxa axkaamu nikaaxa masaladan inta badan way ku dhacdaa oo waxaa dhici karta gabadha aabbaheed inuu mararka qaar uu wakiisho qof aan markaa ixtiraam uu ula jeedo inuu ku xushmeeyuu rabaa nikaaxii laakiin ma garanayo nikaaxa inuu sameeyo aftii oo kale adeeroo kale ayuu wuxuu leeyahay adaa iga wakiilaya gabadhii nikaaxii uu leeyahay ixtiraam uu ula jeeda adeerkiyaa marka kuu imanayo adoo wadaaduu ku iman markaasuu kuleeyahay war nikaaxii ma aqaano waana la ii wakiishaye gabadhii wadaadii adaan kuu wakiishay nikaaxi waad wakiilan waad nikaaxin kartaa idanna uma baahna odagii in laga soo idan qaato leanna waxa weye qofka wax loo wakiishay wixii loo wakiishay hadduusan oqoonin bigayri اidni qof kale waa u wakiilan karaa isoon idan qaadan inta badanna way dhacdaa masaa'il nikaax ay masaladan ku dhacda ow amase wakalahu shaksigii ayuu wakiishay fii shayin kahiirin shay aad u fara badan oo awooddiisaba ka badan ayuu u wakiishay shaygaasoo laa yumkinuhu uusan wakiilkii u suurto gelaynin alityaanu la imaatin bijamiicihi jamiici shay shaygaas faraha badan inuu keligii sameeyo suurtagal ma aha fayuwakilu waa wakiilan kartaa wuu wakiilan karaa wakiilkii fiiha fii tilka alashyaa ashyaadaasoo dhan ashyaada maxaa loola jeedaa maa laa yaliiqu bihi wixii aan u cunan mayn maa laa yuxsinuhu wixii asagu uusan oqoonin maa zaada calaa daaqatihi wixii awooddiisa ka badan saddexdaa shayba u wakiilan karaa isagoon idan qaadan wey howlo fara badanaa loo wakiishay oo awooddiisaba ka badan de wax badan oo awooddaada ka badan haddii lou wakiishay qof kale waad dhihi kartaa war waxaan ila sameeya wax awooddeeda ka badan ayaa la ii wakiishay ila sameeya adigana maaragtahay waxaan adaan kuusii wakiishaye hawshan ila qabo waad dhihi kartaa bigayri اlidni adoon qofkii idan weydiisan wa axkaamu اlcaqdi heshiiska axkaamtiisii wadaalika karu'yati aragtida shaygii la kala iibsanaya in lasoo arko oo kale tatacallaqu axkaamtaasi waxay ku tacalluqdaa oo xiriir ay la leedahay bilwakiili wakiilka iyo axkaamtaasi la xiriirtaa muxuu ula jeedaa sheekha axkaamta maxaa ka mid ahaa shuruudda mabiica shayga la kala iibsanayo waxaa ka mid ahaa aru'ya shayga in la arko shayga in la arko ayaa shuruudda ka mid ahaa hadde haddii adiga wax lagu wakiisho o lagu yihi alaabtaa is iisii iibi alaab iisoo iibi waan ku wakiishaye aragtidii yaa laga fiirina ma ninkii muwakilkaayo wax soo wakiishaya aragtida laga rabaa mise ninkan lasoo wakiishaa wax arkaya wa soo wakiishay wey kan la wakiishay wakiilkaa laga rabaa shaygii inuu soo arn isagii isaga lacagtii haya isagaa lacagtii haya isagaa wixii loo wakiishay axkaamta beeca axkaamta aragtida waxa dhan isagaa ku tacalluq isagaa wixii soo fiirinay soo arkaya waida ishtara alwakiilu wakiilku hadduu soo iibiyo bihamanin lacag hadduu wax ku soo iibiyo lacagtaasoo fi dimati dimada ahaatay dimada daynaa loola jeedaa yani qoortiisa lacag daynahoo qoortiisa ahaatay ayuu wax ku soo iibiyo dayna daalaba albaayicu baayicii alaabta iibinayo man ruux ayuu dalban karaa uu codsan karaa ruuxaasoo shaa uu doono ruuxaasoo min alwakiili walmuwakili wakiilkii iyo kii soo wakiisha labadaba kuu doono ayuu ku dhegi karaa kuu doonuu ku dhegi karaa masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ninkii wax soo iibiyaa la yidhi daynuu wax ku soo iibiyey marka waa wakiilkii wakiilkiia wax ku soo iibiyey daynuu wax ku soo iibiyey alaabuu soo iibi alaabtan iisoo iibiyaa la yidhi lacag looma dhiiban marka wax lacaga looma dhiibin daynuu ku soo iibiyey alaabta haddii dayn hadduu ku soo iibiyey qofkii alaabta laga soo iibiyey labadii qofba qofkuu rabo ayuu codsan karaa uu leeyahy lacagtayda isii labadee kii la soo wakiishana wuu ku dhegi karaa oo lacagtii adaa iga qaaday alaabtii adigaa iga iibiyey oo deynka adigaa iga qaaday isii wuu dhihi karaa wuxuu kaluu ku tacalluqi karaa ou ka dalban karaa ninkaan ninkii soo wakiishay oo wax loo iibinayo labadaba kuu doono wayakuunu lwakiilu wakiilkuna wuxuu ahaana ka daamini ka xukmi daamin qofkii wax damaanto masaladii masalatu daamin waan soo maray qof wax damaantay xukunkiisii u kala noqona casharadeennii hore ayaan kusoo qaadanay qofku hadduu wax damaanto muxuu samaynayay ninkii xaqa iska lahaa oo lacagta iska lahaa asiilkiina waa ku dhegi karay kii asalka ahaa oo lacagta ka qaatay kii daaminta ahaana wuu ku dhegi karay qofkuu rabo ayuu ku dhegi karay wa tanfasikhu lwakaalatu wakaaladu waxay ku fasakhantaa bifaski axadihimaa axadihimaa wakiilkii iyo muwakilkii labadoodii mid ka mida fasakhoodii wakaalada waa ku fasakhmi kartaa mid ka mida hadduu fasakho wa bimowtihi mowti اlaxad axadka geeridiisana wakaalada way ku fasakhmi wa junuunihi junuuni اlaxad axadka waalidiisana way ku fasakhmi kartaa wakaaladii wa iqmaa'ihi iqmaa'i اlaxadi axadka miir daboolkiisa iyo suuxidiisana way ku fasakhmi wakaaladu waxyaalo ay ku burtaa jirta dhowr mas'alo oo wakaaladu ay ku burto ama ay ku fasakhanto ayaa jirta masaa'ilkaasuu sheekhu bilaabo wuxuu ku yidhi watanfasikhu اlwakaalatu wakaaladu waxay ku fasakhmi bifaski axadihimaa axad اlwakiil wاlmuwakil wakiilkii iyo kii soo wakiishay labadoodii mid ka mida fasakhiisii ay ku fasakhmi kartaa ninkii markii la wakiishay kii soo wakiishaa wuxuu yidhi war wakaaladii oo dhanba waa ka baxa wax aada wakiil ii tahay male ama ka laabtay wakaalada bis wakaaladii way burtay asaguna markii la wakiishay kabacdii heshiiska wuu ka bixi karaa war dukaankan miyaad ii wakiilatay inaan kuusii iibiyo maba kuu iibinayo waa ka baxay leanna wakaaladu maxay ka mid tahay min alcuquud aljaa'isati darafayn heshiisyada waxay ka mid tahay labada dhinacba ay ka bixi karaan kanna waa ka bixi karaa kanna waa ka bixi karaa laguma khasbana waxaad ku ijbaaran tahay ma aha oo lagu leeyahay qoorta balaayan qoorta gashaday ilaa qiyaami saaci qoorta wakaalada iigu jirtaa ma aha waad ka bixi kartaa labadood midkuu doonuu ka bixi karaa wa bimowtihi mowti laxad axadka dhimashadiisana way ku fasakhdaan wakiilkiiyaa dhintay wakaaladii waa fasakhantay muwakilkiiyaa dhintay kii soo wakiishay oo yidhi dukaankanaan kuu wakiishay iisii iibi muwakilkiiyaa dhintay waa fasakhantay hadhow waratadaa xaq u yeelanaya inay iska eriyaan ninka dukaanka gadaya dadkii wax dhexlayay hadday rabaan way eryi karaan hadday rabana heshiiskii waxay dhihi karaan meeshii ka sii wado dukaanka aabbahee noo sii iibi iyagaa xaqa iskale dadkii hantida is dhexlay xaqa iyagaa iskale wa junuunihi junuuni laxadi axadka waalidiisana waa ku fasakhantaa labadii wakiilkii muwakilkii mid ka mid ahaa waashay waa fasakhantay wakaaladii wa iqmaa'ihi suuxidiisii labadoodii midaa suuxay axadkii mid ka mida ayaa suuxay wakaaladii waa fasakhantay walwakiilu qofka wakiilka ahi la wakiishay amiinun ee yaduhu yad lamaana gacantiisu waa yadulamaano waa ruux la aaminay alaabta haddii lagu wakiisho yaddaadu yadulamaanow waa lagu aaminay haddii lagu yidhaha waa lagu aaminay fayuqbalu marka waxaa la aqbali oo la yeeli qowluhu qowlulwakiili wakiilka hadalkiisa waa la aqbali fi talafi fii dacwa talaf talafka sheegashadiisa hadalkiisa waa lagu aqbalaa waa la yeelaa alaabtii waa baaba'day dukaankii waa baaba'ay waa iga talfay waa la aqbali laakiin bilyamiina lagu aqbalaa dhaar dhaaraa la leeyahay wayuqbalu waxaa la aqbali qowluhu qowlu lwakiil wakiilka qowlkiisii waa la aqbali fi talafi fii dacwa talaf talafka sheegashadiisii hadduu sheegtay alaabtii waa iga talaftay waa la aqbali laakiin dhaaro waraddina waa la aqbali fii dacwa raddi celinta sheegashadeedana iyadana waa laga aqbali hadduu yidhaaho alaabtii ninkiianba u gacan geliyo waa u celiyey alaabtu ii wakiishay asagaan u dhiibay hadduu yidhi ku dhaaro dhaaraa la leeyahy hadduu dhaarto waa laga yeeli marka kitaabu liqraari hada midkani kitaabu liqraari qiridda kitaabkeedii wey halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo axkaamu liqraar qirashada qofka wax qiranayo axkaamteedii ayuu sheekhu ka hadlay xagga sharciga iqraar waxaa la yidhaha ikhbaaru can xaqin saabiqin ligayrihi calayhi ikhbaarun waa qofku inuu ka khabruu ka hadlo can xaqin saabiqin xaq horeeyey oo ligayrihi gayrkiis u sugnaaday calayhi shaksiga dushiisana xaqa lagu leeyahay xaq isaga shaksiga dushiisa lagu leeyahay oo qof kale uu ku leeyahay waa inuu ka khabruu yidhaaho xaqaasaa laygu leeyahay ee ha la ogaado xaqaas inuu qirtow kaasaa la yidhaha iqraar shardu lmuqiri qofka wax qiraya shardigiisii an yakuuna baaliqan qof qaangaara waa inuu noqdo caaqilan qof caaqila waa inuu noqdo mukhtaaran qof doortay oon la khasbin ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa waa inuu xaqa ku qiro waxaa shardiga qofka wax qiraya an yakuuna baaliqan inuu qaangaar yahay waa shardi qaangaar la yidhi maxaa baxay sakiir maantao dhan hadduu qayliyayo wax qiranayo waxaasaan sameeye waxaasaan sameye waa waxba laga aqbali maayo intaas marar hebela intaas igule hinta hebela intaas igule hebel maxaad isaga siisay sakiir wax ka iibso la mucaamalo yaa ku yidhi waaba maxjuuru calayhi sakiir sharciga waxaan ku soo qaadanay waa la xayiray maxjuuru calayhi waa yaa mucaamalo ku yidhi sakiir marka iqraarkiisa waxaa weeye ma ansaxayo waxaa kaloo shardiga caaqil qofku inuu caaqil yahay hadduu waalan yahay maanta o dhan hadduu wax qirayo ma ansaxayo mukhtaar inuu yahay qofku waa inuu doorto ikhtiyaarkiisa waa inuu wax ku qiro haddii la khasbo sida inta badanba xabsiyada ka dhacda xabsiyada inta badan waxaa ka dhaca qofkii in la garaacayo oo laleeyahay qiro soo dembigaa ma gelin dembigaa ma gelin maanta o dhan haddii sida bur loola dhacayo koronto loola qabo qabanayo hadduu yidhaha ha ha hadduu iska yidhaha iqraar ma aha waxaas qof naftiisi u baqayo qof naftiisi u baqayo waxaasoo kale iqraar noqon maayaan qofki isagoo maskaxdiisu caafimaad qabto oo aan duruufo ku xeeran lagu khasbin waa inuu markaa wixii qarto markaas wey sharcigu waxa uu leeyahay xaqani waajibu ku yahay qofki haddii koronto lagu qabto ama la karbaashayo ama la garaacayo ama burar loo adeegsanayo xoog wixii uu ku qiro ma ansaxayo iqraar ma aha wa yuqbalu waxaa la aqbalaa iqraaru sabiyi ruuxa saqiirkaa qirashadiisii waa la aqbali bilbuluuqi qaangaar hadduu qirtay oo uu yidhi anugu waan qaangaaray waa laga yeeli bilixtilaamina uu ku qaangaaray ixtilaam ixtilaamku waa mani wey mani mani inuu ku qaangaaray hadduu qirto waa laga yeeli duuna sinni da-da ka sokay lama aqbalayo hadduu yidhaha laakiin shan iyo toban jiraan ahay ma laga aqbalayo taas laakiin hadduu yidhaha maniya iga timid ilaa shanigaas yaa ogaan kara shaniga maniya iga timid cid kale ogaan karta isaga ma jirto saas awgeed sharcigu marka wuxuu ka soo reebay shuruudda maxaa ka mid ahayd iqraarka an yakuuna baaliqa inuu qofku qaangaar yahay waxaanu soo qaadanay sakiir iqraarkiisu ma ansaxayo laakiin masaladan oo kale haa masaladan oo kale isagu uu ansixiyo wuxuu leeyahay war anigu waan qaangaaray maxaad ku qaangaartay maniya aniga iga timid waa la aqbali wey maniya iga timid haduu yidhah waa la aqbali duuna sinni laakiin da-da maya lanna waxaa weye shu-uunta manida iyo ixtiraamka isaga un baa og xawaa-ijtiisa hoostiisa asagaa ka warqabo waxaa la mida sidaas oo kale buluuqu sabiya iqraaru sabiyati bilbuluuq gabadhii sakiirka ahayd ayaa iyaduna waxay qiratay waxay tidhi sakiir iyadoo lagu ogaa oo laislahaa wa sakiir waan qaangaaray tiri maxaad ku qaangaartay bilxayd caadaa iga timiday tiri waa caadooday maanto maanta waa qaangaaray waa laga yeeli shu-uunteeda hoose ayaa ka warqabo cid kaleo maaragtaa ka warqabi karta shu-uunteeda hoose ma jirto laakiin iyaduna haddii tiraa shan iyo toban jiraan ahna laga yeeli maayo ilaa dad shuhadaa inay caddeeyaan markhaati inay caddeeyaan wa yuqbalu waxaa la aqbali iqraaru sabiyi sakiirka qirashadiisii waa la aqbali bilbuluuqi qaangaar inuu qirto waa laga aqbali bilixtilaamna uu ku qaangaaray mani uu ku qaangaaray duuna sinni da-da ka sokay laga aqbali maayo hadduu yihaaho da ayaan ku gaaray waa lisuhuulati iqaamati اlbayinati calayhi fi ljumlati lanna waxaa weye markhaatigaa fudud xagga da-da in la yidhaaho markhaati dadkii markaad dhalanaysay dadkii goobjoogga ahaa ayaa la raadin in la yidhaho way fududda way fududdahay taas marka ma laga yeelayo xagga da-da wayasixu waxaa ansaxay iqraaru raqiiqi addoonka qirashadiisii waa ansixi bilcuquubati cuquubo inuu qirto addoonka waa laga yeeli oo waa laga aqbali wey addoonkiiyaa wuxuu qirtay cuquubo cuquubo maxaa loola jeedaa halla icqaabuu yidhi balaayaan sameeyey zino iyo wax lamida zinow qirtay halla icqaabuu yidhi halla ciqaabo qofaan dilayu yidhi qofaan dilaya hallay dilo waa laga yeeli lanno howlaha noocaas oo kale ah tuhma kama iman karto qof asagii cuquubo isku qiraya lama tuhmaysan karo wayasix waxaa ansaxay iqraaru raqiiqi addoonka qirashadiisii bilcuquubati cuquubo hadduu qirto waa ansixi xaddan kaanad ow qawadan id laa tuhma ama wax xuduuda ha noqoto ama qisaas ha noqoto lama la tuhmaysanayo walow aqara hadduu qiro addoonkii bidayni jinaayatin dhaawaca deynkiisii hadduu qirto wakadabahu addoonkiina sayiduhu addoonka sayidkiisii uu beeniyo uu ihaa beentii woy daynuljinaayo laguma lahan hadduu yidhaah tacallaqa daynujinaayahaasi wuxuu ku tacalluqi bidimatihi dimmati اlcabdi addoonka qoortiisuu ku tacalluqi mas-uuliyadda isagaa qaadayo faqad oo kale ah isaga un baa loo raaco addoonkii wuxuu qiray bidayni jinaaya bidayni jinaaya maxaa loola jeedaa yacni qofaan dhaawac u geystay waxaa laygu leeyahay deynka iga soo gaaray dhaawaca ayaa laygu leeyahay masalan qofuu laftaa caddeeyey laftaasuu qof caddeeyey maxaa laga rabaa shan neef oo geel ah ayaa ku waajibay shan neef oo geelaa laygu leeyahay jinaayan kale sayidkiina waa beeniyey wuxuu yidhi anigu rabaa lacag inuu iisoo jiido mooye ama addoonnimadu mar rabaa inuu meesha uga fakado uga cararee waa beentii wax deyn jinaayaa lagu leeyahay ma laha tacallaqa deynkaas uu qirtay oo deynul jinaayaha bidimati dimati alcabdi addoonka dimadiisa ayuu ku tacalluqi faqad oo kaliya adiga unbaa mas-uuliyaddii deynkaa qaadayaa la leeyahy addoonkii haddii addoonkii waxba ma haystee see loogu raacana alcabdu laa yamliku shay-an addoonku waxba ma milkiyo see isaga dimadiisa deynka goorma laga gudsana yutbacu bihi bacda cidqihi marku waaguu xoroobo sugaa lagu leeyahy waaguu xoroobou lacag helo iska sugo halkaasaa loo rari masalada masalada halkaas ayaa loo rari marka dimadiisa bisay ku tacalluq waxaa loola jeedaa markuu xoroobo waagaas allahna gaarhsiiye intaas adna sugow wayuqbalu waxaa la aqbali iqraaru اlma'duuni iqraaru اlcabdi addoonka qirashadiisii waa la aqbali addoonkaas oo alma'duuni ee ganacsiga loo idmay biduyuuni اlmucaamalati mucaamalada iyo dhaqankii ganacsiga duyuun ku soo raacday hadduu qiro waa la aqbali wayu'addiiha addoonkuna duyuuntaas wuxuu ka gudi min kasbihi kasbi اlcabdi addoonka kasabkiisa iyo shaqadiisa ayuu ka gudi wa maali tijaaratihi tijaarati اlcabdi waa sayidkii wey wayu'addii sayidku haa duyuuntaas wuxuu ka gudi min kasbihi kasbi اlcabdi addoonka shaqadiisuu ka gudi wa maali tijaaratihi tijaarati اlcabdi addoonka maalu tijaarihiisii maalka uu ka ganacsiga loogu fasaxay weeye maalu tijaaraha addoonka uu ka ganacsinayo kaasuu sayidku ka bixinaa denkii masaladan ulajeedadu sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye addoonkii ma'duunka ahaa ma'duun maxaa loola jeedaa tijaaradaa sayidkiisu u fasaxay oo wuxuu yidhi waa kuu idmaye ganacsi noo samee ganacsi noo samee waa kuu idmaye addoonkiiba marka wuxuu qiray wuxuu yidhi mucaamaladii iyo dhaqankii ganacsiga duyuunaa igu soo raacay duyuun ayaa igu soo raacay oo ganacsigii aan gedgedinayay intaasoo lacagaha nala ku yeeshay sayidow waa ansixi iqraarkii saxiixow ma la dhahayo waxaana addoon weeye deynkaa uu qiranayo ma laga yeelayo sharcigu ma aqbalayo maayo ninka marba hadduu ma'duunu tijaara yahay oo addoonka ganacsigiiba loo fasaxay daruurada waxay keeni mucaamalada qofka hadduu ganacsi galo in deynna lagu yeelanayo ganacsiga mucaamaladiisaa keeni wayu'addiiha sayidku duyuuntaasna wuxuu ka bixinaa ka gudaa min kasbihi kasbi اlcabdi addoonka shaqadiisuu ka bixina ilaa addoonkii waa shaqay naftiisao beeraa laga yaabaa inuu soo falo qofaa laga yaabaa inuu maaragtaahay yacni alaab u qaado xamaali uu sameeyo waxaas dhididkiisa uu sayidku ka bixinaa deynka deynkii ganacsiga kusoo raacay wa maali tijaaratihi tijaarati اlcabdi addoonka tijaaradiisa tijaaradaa maalkeedana waa ka bixinaa hadduu rabo haddii kale maalu tijaaraha addoonku gacanta uu ku hayo waa maalkii uu yihi gana ganacsi noogu samee maalkii uu yihi ganacsi noogu sameena maalka naftiisa deynku waa ka bixin karaa sayidku hadduu rabana xoolaha uu soo shaqeeyo addoonku uu ka bixin karaa labada kuu doonayo wayasixu waxaa ansaxaya iqraaru lmariidi qofkii xanuunsanayey iqraarkiisa waa ansixi qof xanuunsanaya hadduu wax qiro waa ansixi liwaarisihi waaris اlmariid qofkii xanuunsanayey kii dhaxlayey hadduu wax u qiro waa ansixi aw gayrihi gayr اlwaaris ama kii asaga dhaxlayey gayrkiis hadduu wax u qirana waa ansixi masalada sheekhu uu kuu sheegayo waxaa weeye laa farqa fi اlإqraari fii xaali الsixati wاlmarad iqraarka farqi ma lahan qofku ha caafimaad qabo ama ha xanuunsanayo mar walbaba iqraarku haddiiba shuruuddii kale la helo shuruuddii kale qofku hadduu soo buuxiyo ama qofku ha caafimaad qabo ama ha xanuunsanayo marba hadduu maskaxdiisu ay caafimaad qabto qof qaangaara uu yahay aan la khasbaynin oo shuruuddii aan soo marnay qofku uufiyo xanuunku ma celin karo iqraarka qofku hadduu xanuunsan yahay xataa iqraarkiisu waa ansixi bal xataa wuxuu u qiri karaa liwaarisihi wax u qira qofkii lacalla hadduu dhinto dhaxalka wax ku yeelan lahaa ayuu maal u qiray oo muxuu leeyahay war ha la ogaado haddaba waan xanuunsanahay haddaan dhinto ha la ogaado gurigaas ama alaabtaa dukaanka taalla ama lacagtaa bangiga ii taalla boqol kun oo dollar hebelaa iskale wiilkaygaa iskale waa wiilashii asaga dhexlay ama carruurtii asaga dhexlaya mid ka mid a wari boqol kun oo do asaga milkigiisa waay hala ogaado mucaamalo hadda ka hor aan galnay ee boqolkaasu kun uu ku yeeshay asagaa iskale dardaaran ma aha waa xoolihiisii dhaxalna ma aha xoolihiisii way hala ogaado صaxiix صaxiix aw gayri gayr اlwaaris ama qofkii asaga dhexlaya maahane gayrkiisa u qiray ama dadkii dhexlaya uma qirina dad kale oo ajnabi wax u qiro wuxuu leeyahay qofkaa hebela ogaada haddaba haddii aan dhinto lacag intaas la wuu igu leeyahay ogaada waa صaxiix waa la yeel hadalkiisa waad xanuunsan tahay iqraarkaagu ma ansaxayo ma la dhahayo ama waaris u qiri karaa غayru الwaarisna uu qiri karaa لأnna ظaahira maxaa yeelay sida muuqata annahu muxiqun inuu xaq sheegayo inuu xaq sheegayo sidaasaa muuqata maca annahu qad intahaa qofku wuxuu gaaray ilaa xaalatin xaalo yasduqu fiiha اlkaduub qofkii beenta sheegi jiray xataa xaalo uu runta ku sheegayo ayuu gaaray ilaa qofku hadduu xanuunsan yahay waad dhimanahu isleeyaho beenta xataa waa iska ilaalina xaalad wuxuu gaaray beenaalihii xataa uu ku toobad keeni karo ayuu gaaray waa xanuunsanahaya marka been qofkaasoo kale laguma tuhmaysanayo wayatuubu fiiha alfaajir qofka faajirkaa xaalad uu ku toobad keeno ayuu gaaray waya'hamu isman shadiidan dembi daran ayuu dembaabi in qasada hadduu ula qasday alxirmaana qadin iyo hoojin hadduu ula qasday waxaas uu qofka waariska oo dhaxalka ku leh carruurtiisa mid ka mid wuxuu leeyahay xoolahaas asagaa iska leh ha la ogaado waana beentiisao ulajeedadu wuxuu rabaa dadka kale inuu dhaxalkii ka qadiyo oo cunugaa kaliya uu dhaxal siiyuu rabaa waa beentiisa ee xole uu ku leeyahay ma jirto hadduu saa ula jeedo waa dembi weyn dembi weyn oo halisa lianna daalika kaasi kabiirahu waa dembi weyn oo halisa kamaa bayantuhu wuxuu yidhi ibnu xajar sidaan ku caddeeyey fii kitaabi azawaajir can ikhtiraafi alkabaa'ir waa sheekh ibnu xajar kitaab uu iska leeyahay kitaabkaasaan ku caddeeyey dembiyada waaweyn oo halista ah inay taasi ka mid tahay qof adiga ku dhexlayay oo wax xoolaa aan kugu lahayn inaad si beena xoola ugu qirto si aad dadka kale ku hoojiso waratada kaleoo ku dhexlayo ayaad rabtaa inaysan ku dhexlin taasi kabiiro wey dembi halisa oo weyn wey wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuqari lahu shaksiga wax loo qirayo shuruuddii waxaanu gelaynaa qofka wax loo qirayo shuruuddiisii waxaan soo dhammaynay shuruudu lmuqiri qofka wax qiraya shuruuddiisii waan soo dhammaynay kan wax loo qirayana wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuqari lahu shaksiga wax loo qirayo waxaa loo shardiyaa ahliyat اlاstixqaaqi xaq u yeelashada ahalnimadeedii lilmuqari bihi shayga loo qirayo inuu xaq u yeesho inuu ahal u yahay ayaa shardi ah qofka wax loo qirayo waxaa shardi ah waxaan loo qirayo horta ahal ma u yahay waa inuu ahal u yahay hadduusan ahal u ahayn ka war waxaan ahalba uusan u ahayn haddii loo qiro maxaa ka mid a tusaale ahaan falow aqara shaksigu hadduu wax u qiro libahiimatin neef xoolaa bishay-in shay hadduu u qiro iraa neefkan xoolaha lacagtan iska leh ayuu yidhi lam yasixa wax ansaxayo waa talaacu qof iska cayaarayo qof iska cayaarayo weye ma ansaxayo leannahu shuruudda iqraarka maxaa ka mid a shayga la qirayo qofka loo qirayo waa inuu ahal u yahay inuu ahal u yahay wayasixu laakiin waxaa ansaxaya aliqraaru qirid waa ansixi lilxamli uurkii in wax loo qiro oo iska ansixi laakiin waxaa ansaxaya inuu yidhaaho war kunkan doolar islaantan uur kale caloosheeda caruurka ku jira ayaa kunkan iska leh hadde waaba uure soogu yeesho goormuu shaqaystayo goormuu xoolahan yeesho waaba uure say ku dhacday masalada waxay ku dhici kartaa wasiyo oo kale dardaaran ilaa uurka in wax loo dardaarmo waa ansixiye sharcigu waa ogol yahaye qofaa maalan u dardaarmay asaguna waa qira marka markaas wuxuu leeyahay anugu waxaan qiri waan ogahay kunkan doolar caruurkan uurka ku jira ayaa kunkaas doolar iska leh hala ogaado see ku yeeshay wuxuu ku yeelan karaa dardaaran oo kale qofaa u dardaarmo saasuu ku yeelan karaa marka uur in wax loo qiro saasay ku ansixi wayasix waxaa ansaxaya aliqraaru qirid waa ansixi lilxamli uur in wax loo qiro waa ansixi waidaa kadaba almuqaru lahu shaksigii wax loo qiray hadduu beeniyo almuqira kii wax u qiray hadduu beeniyo badala aliqraaru iqraarkii oo dhanaaba burayba ruuxii wax loo qirayaa beeniyey oo maalan wuxuu yidhi ninkan wuxuu yidhi gurigan anigu aan deganahay hebelaa iska leh ama wuxuu yidhi boqolkan doolar hebelaa iska leh hebelkiiyaa la wr adiga miyaa iska leh beentiisu wax aan leeyahay ma jirto oo igu been abuura iqraarkii muxuu noqonaa baatil iqraar marba haddii la beeniyo qofkii wax loo qiraya hadduu beeniyey iqraarkii waa buray waidaa kadaba almuqaru lahu shaksigii wax loo qirayay hadduu beeniyo almuqira kii wax u qirayay hadduu beeniyo badala aliqraaru iqraarkiiyo qiridii markaas waa burtay wasiiqatu liqraari qiritaanka qaabkiisa qaabka iyo qaabka wax loo qiro qaabkee wax loo qiro qofku markuu rabo inuu wax qiro bideyni deynka marka la qirayo qaabkiisa qaabka deynka loo qiro waxaa weeye an yaquula inuu yidhaah calaya dushayda ayaa deynka lagu leeyay calaya lizaydin kada calaya dushayda waxaa ahaaday lizaydin zayd kada intaasoo lacag calaya lafdiga calaya deynka loo isticmaalaa calaya dushayda waxaa u sugnaado korkayga uu ku leeyahay lizaydin kada ninka zayd la yidhaha intaasuu korkeyga waa deyn aw fii dimatii ama wuxuu leeyahay fii dimatii qoortayda waxaa ahaatay lahu lizayd kada zayd qoortayda intaasoo lacaguhu ku leeyay waa qaabka deynka loo qiro siiqat liqraar bideyn deynka qaabka loo qirayo wa bilcayni waliliqraari qiritaan bilcayni shay la arkayo meesha yaallo marka la qirayana qaabka loo qiro qaabkeewo qaabka marka loo qirayo waxaa weeye cindii lahu shaksigu wuxuu leeyahay cindii agtayda kadaa waxaasuu ku leeyahay ninkan agtayda waxaasuu ku leeyahay maro iyo wixii lamida ama boos ama dhul ama lacag hebel intaasoo ku leeyahay oo maro ah ama intaasoo boos ugu leeyahay wax caynahoo la arkayo cindii ayaa loo isticmaalay aw amase lahu shaksiga maci aniga micigayga waxaa u ahaaday kadaa waxaas micigayga waxaa u ahaadoo aniga yacni ila saaxiibay intaasoo hanti ah oo geel ama lo ama boosas ah ayaa micigayga ah ayuu leeyahay hadday wax cayna yihiin oo deyn aysan ahayn wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuqari bihi shayga la qirayo laban ka soo baxnay shuruudu اlmuqiri shuruudi اlmuqaru lahu shuruud اlmuqari bihi yaan gelina muqaru bihi maxaa la yidhah waa shaygii naftiisa la qirayo wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuqari bihi shayga la qirayo waxaa loo shardiyaa anlaa yakuuna shaygu milkan waa inuusan milki ahayn lilmuqiri qofka qiraya waa inuusan milkigiisa ahayn de wax adiga milkigaaga qof kale inaad u qirto sharcigu maba ogola leanno adaaba iskale wixii adaaba wixii iskale see qof kale ugu qiri allaa yakuuna waa inuusan ahayn milkan milki waa inuusan ahayn lilmuqiri qofka wax qiraya waa inuusan milki u ahayn falow qaala hadduu shaksigii yidhaah thawbi marada anigu aan iska leeyahay idaafadu maxay keeni idaafatulmilki idaafada milkigii keeni thawbi marada anigu aan iska leeyahay ow daynii deynka anigu aan iska leeyahay ow cabdii addoonka anigu aan iska leeyahay lizaydina usugnaa zayda iskale lam yasixa iqraarkaas oo dhan ma ansaxayo leannahu waxaa isburinaya idaafada waxa ad isku adiifatay idaafatulmulki wey marada aan leeyahayaa zayd iska leeyahay waa hadal tanaaqud tanaaqudaa jira waa hadal isburinaya marka hadalkaaga o dhan baadil walow aqara shaksigu hadduu qiro bishay-in shay hadduu qiro shaygaasoo fii yaddi gayrihi gayrkii gacantiisa ku sugan wax adigu aadan gacantaba ku hayn ayaad qof kale u qirtay lam yu-aakhad la qaban maayo bihi biiqraarihi tirashadiisa loo qaban maayo ilaa in saara shaygu inuu ahaaday maahane fii yadihi shaksiga gacantiisa inuu ahaado gacantaada uu soo galo maahane hadalkaaga ma la aqbalayo waxa aad qirayso maxaa shardi ah oo hebel aad u qirayso inay gacantaada ku jiraan wax adigu aada hayso waa inay yihiin waxa aad qirayso laakiin qof kale gacantiisa waxa ku jira maalan kitaab qof kale gacanta ku hayo oo adigu aadan gacanta ku hayn ayada waxaad tidhi hebel kitaabka gacanta uu ku hayo hebelaan u qiray ma ansaxayo haddee shahaado ma noqonayo walba haddii iqraarka uusan ansaxay markhaati ma noqonayo xagga sharciga hebel gacanta kitaabka uu ku hayo hebelaan iskala haysa oo hebelaan u qiray iqraar horta maba ansaxayo markhaati ma noqone markhaatina ma noqonayo lannahu shahaado waxaysan u noqonayn ashahaadatu taxtaaj ilaa lafdi shahaada shahaadadu waxay u baahan tahay lafdu shahaada waxaan markhaati ka ahay kitaabka hebel gacanta uu ku hayo inuu hebel iska leeyahay ma adan dhihin marka shahaadana xataa noqon mayso iqraarna noqon mayso iqraar waxaysan u noqonayn waxa aad qirayso waxaa shardi inaad gacantaada ay ku jiraan markhaatina waxaysan u noqonaynin markhaatigu wuxuu u baahan yahay ereyga markhaatiga in la adeegsado oo la yidhaha waxaan ka markhaati ka cahay hebel gacantiisa waxaa ku jira inuu hebel iska leeyahay markaa saxiix wey taana ma adan dhihin lafdu shahaadana ma gudan wey lafdu shahaada ma gudan walow aqara shaksigu hadduu qiro bishayin shay hadduu qiro shaygaasoo fii yaddi gayrihi gayrkii gacantiisa ku sugan lam yu'aakhad bihi biiqraarihi shaksigaa iqraarkiisa la qaban maayo ilaa in saara shaygu inuu soo ahaado maahane fii yaddihi gacantiisa markuu gacantaada shaygu soo galo allahna gaarhsiiyo saasaa lagu leeyahay wayasixu waxaa ansaxay iqraarun qirid bilmajhuuli shay aan la garanayn oo laga jaahil yahay in la qiro oon la fasiri karinba macnihiisaba aan la fasiri karin waxaan macnihiisa la garanayn uu qof u qiray waa saxiixu maxaa ka mid a tusaale ahaan fa in qaala hadduu yidhaaho lahu shaksigu wuxuu iska leeyahay calaya dushayda wuxuu ku leeyahay shay-un shay de shay yaa yaqaanahe qofkaasi waxbuu igu leeyahay shayuu igu leeyahay waa ansixi wixiina wax la garanayo shaygu wuxuu yahay la garan maayo asagaa la leeyahay marka qaaligu asaguu leeyahay fasir fasir shaygaa la leeyahay horta waa ansaxay waan waan kaa waan kaa ansixinay shay-un haddaad tidhi horta waa ansaxay iqraarkee laakiin fasiraa la leeyahay wafasarahu markaasuu shaygu ku fasiray bixabatin hal xabaduu ku fasiray xabad maxaa leyay xabad ganley oo kale xabad masagaah oo kale wax yar ba allah ka dhigo wax saas qiimo saas aan lahayn waxaasaan ula jeeda u yihi o binajisin ama nijaasuu ku fasiray shay unta waxaan ula jeeda u yihi wax nijaasa ayaan u hayaa najiskaasoo yuqtanaa ee la kaydaysan karo nijaas sharcigu ogol yahay in la kaydaysto maxaa ka mid a eyga aan caquurka ahayn oo dadka aan cunayn eygu hadduusan caquur ahayn in markaa la kaydaysto guryaha maaragtaa yani iska joogo oo guriga iridiisa uu iska joogo guriga kuu ilaaliyo iyo sharcigu waa ogolyahay marka markuu yidhi shayuu igu leeyahay war shayga maxaad ula jeeday eyganaan ula jeedo yidhi oo sharcigu ogol yahay in la kaydaysto waa eyga aan dadka cunaynin kaasaan ula jeedo waa laga aqbali qubila waa laga aqbali tafsiirkiisa markii hore wuxuu yidhi shay wax majhuulu qara shay uu igu leeyahay war shaygii fasir xabaddan masagadahan ula jeeda xabaddan gellidahan ula jeeda eyganaan ula jeeda qubila aa laga yeelay laga aqbal waliqraaru qiritaanka bidarfi weelka weelka la qiray laa yakuunu iqraarkaasi ma noqonayo iqraaran qirid ma noqonayo bilmadruufi shaygii ku dhex jiray weelka in la qiray ma noqonayso kii la weeleeyey bilmadruufi kii la weeleeyey oo weelka ku dhex jiray in la qiro ma noqonayso wa cagsuhu cagsu lxukmi xukunkan cagsigiisuna kadalika sidaas oo kale wey oo sheekhu wuxuu la jeedaa masaladan weel ayaad u qirtay qofka maala waxaad tidhi qofkani waxaan u qiray oo agtayda uu ku leeyahay fuusto fuustadana saliidaa kuugu jirta fuustadana saliidaa kuugu jirta haddee waxaad qirtay fuustadii laakiin saliidda ma adan qirin weel haddaad qirto macnaheedu ma aha shayga weelka ku dhex jira inaad qirtay macnaheedu ma aha ilaa in hadalka aad ku caddayso mooye haddaad hadalka ku caddayso waa gooni oo tidhaahday ninkani wuxuu igu leeyahay fuusto saliidu ka buuxdo ayuu ninkani igu leeyahay de waad caddaysay markaa waad caddaysay laakiin haddaad tidhahday ninkani fuusto ayuu igu leeyahay saliiddaada ka rogo fuustada si saas way macnaheedu cagsiguna waa la mid cagsi maxaa loola jeedaa weelka wixii ku dhex jiray ayaad qirtay macnaheedu ma noqonayso weelkii inaad qirtay weelkii inaad qirtay macnaheedu ma noqonayso maala waxaad tihi qofkan wuxuu igu leeyahay labaatan liiter oo saliida ayuu qofkan igu leeyahay saliiddana waalay ku dhex jirtaa liiterkii ku dhex jirtaa liiterka adaa yeelanaya waxaad qirtana waa labaatanka liiter oo saliida ah labada masale waa saas wey haddaad weelka qirtay wixii ku dhex jiray ma aadan qirin waxa ku dhex jira haddaad qirtana weelkii ma aadan qirin ilaa inaad caddayso maaha walow qaala hadduu yidhaaho cindii aniga agteyda waxaa ahaaday lahu shaksiga hawbun maro ayuu ku leeyahay qofkaas maruu igu leeyahay maradaasoo fii sunduuqin maro sanduuq ku dhex jirta ayaan u qirsanahay ayaa tiri lam yakun shaksigu ma noqonayo muqiran bisunduuqi sanduuqa mid qiray ma noqonayo lannu maro wey waxaad qirtay marada unbaa loo bixinaa qofka ow amase aqara wuxuu qiray bisunduuqi ama sanduuqiyuu qiray wuxuu ihi ninkan sanduuquu igu leeyahay sanduuqina maraa ku dhex jirta maro ma aadan qirin sanduuqa bisuu qaadanaa marka ow amase aqara bisunduuqi ama sanduuquu qiray awil khaatami ama wuxuu qiray faraati ayuu qiray awiljarati ama aashuun ayuu qiray lam yakun shaksigu ma noqonayo muqiran mid qiray bimaa iyo ladiikii fiihi fi lmadkuuri waxaas la soo sheego o dhan waxa ku dhex jira mid qiray noqon maayo ee weelashii bisuu qaadanaa qofka maala waxaa loola jeedaa aqara bisanduuq sanduuquu qiray sanduuqiina dahabaa kaaga buuxa tusaale ahaan ninkan maxaa tihi ninkan sanduuqaan u qiray sanduuqiina dahab iyo lacag iyo alaabaa kaaga buuxay de waxaad qirtay sanduuqa bisay noqonaya sanduuqiiu qaadana waxa ku dhex jira shaqa kuma lahan isaga shaqa kuma lahan leanno ma aadan qirin waxa ku dhex jira ama wuxuu qiray alkhaatam faraatiyuu qiray faraatiyuu qirayo wuxuu idha anu ninkaasi faraatiyaan u qiray laakiin fasku kuma jiro faraati iyo fasaa kala jira faska waxaa weeye baasha yaroo dhibacda ahee faraatiga dushiisa la saaro faskaasi marna bir caadiyuu noqon karaa wax yaroo dhalaalaha iyo qurxoonuu noqon karaa dahabuu noqon karaa waxaa dusha ka saaran faraatiga dusha ka saaran fasli faraatigaasaa ninka u qiraad laakiin faska uma aanan qirin faraatigiiuu leeyahay faskana shaqo kuma laha dad kala reebtay markii hore awiljarati ama waxaad qirtay ashuur lam yakun noqon maayo muqiran qofku mid qiray bimaa iladii kifiyi fi lmadkuur waxaa la soo sheego o dhan waxaa ku dhex jira shaqo kuma lahan qofku aashuun ayuu igu leeyahay tir aashuunkii bisuu yeelaan laakiin biyaha aashuunku ugu jira shaqo kuma laha walow aqara shaksigu hadduu qiro bidirhamin hal shilinuu qiray qofkaasi dirham hal shilinuu igu leeyahay maraatin dhowr mar ayuu dirhamka uu qiray maraadkaasoo kahiiratan fara badan dhowr mar uu yihi war ninkan muxuu kuu leeyahay hal dirham haddana waa ninkan muxuu kuu leeyahay hal dirham ninkan muxuu kuu leeyahay hal dirham maanta hal dirham shan goor ku dhawaaqay shan goor hadduu ku dhawaaqo shan dirham may noqonay lam yalzamhu shaksigii kuma laasimayo ilaa dirhamun waaxid halkii dirham wey wuxuu soo celcelinayo isagii wey sharcigu sidaas wey war ninkan muxuu kugu leeyahay dirhamu igu leeyahay ama hal doolar igu leeyahay war hadal ku celi muxuu kugu leeyahay hal doolar doolarkii leeyahay ama dirhamkii leeyahay wax kale ma aha falow ikhtalafa alqadru qadarka uu sheegay hadduu iskhilaafana qadarkuu sheegay ayaa iskhilaafsan wuxuu ihi ninkaasi dirham igu leeyahy war muxuu kuu leeyahy ninka laba dirham igu leeyahy shan dirham igu leeyahy toban dirham igu leeyahy waxbuu sheegay qadar iskhilaafsan ayuu qofkii sheegay dakala alaqalu kan yari wuxuu iska soo hoosgeli fi laksari midka badan ayuu soo hoosgeli ani qofkan muxuu kugu leeyahay laba dirhamuu igu leeyahay toban dirhamuu igu leeyahay shan dirhamuu igu leeyahay labada iyo shantu tobankay hoosgelayaan waxa weyn ayay hoosgelayaan maaha ma la dhahayo tobankii marna haluu sheegee tobanka hal ugu dar shan dirhamuu igu leeyahay shan kale haddana ugu dar ma la dhahayo wax yar iyo wax badan hadduu sheegay waxa yari waxa badan ay sharciyan ay hoosgelayaan walow wasafahumaa haddii uu ku tilmaamo labadii iqraar labadii shayuu qirayay bisifatayni laba tilmaamood hadduu ku tilmaamo labadaas tilmaamoodoo mukhtalifatayni ee iskhilaafsan laba tilmaamoodoo iskhilaafsan uu ku tilmaamay ow amase asnadahumaa ama labadii shayuu qirayay ilaa jihatayni laba jihow u kala tiiriyey wadaalika ka hamanin lacag lacag caddiina iyo waqardin amaah oo dayn ah ow amase qaala wuxuu yidhi qabaltu yowma sabti maalintii sabtiga ninkan waxaan ka qaaday casharatan toban dirham uma qaala mar kaluu haddana wuxuu yidhi qabaltu yowma alaxad maalinta axadda haddana waxaan ka qaaday casharatan toban lazimahu lmaalaani labada maalba waa ku laazimayan marka la waxaa weeye laba dhinacu u kala tiiriyo labada xoolaba waa laga rabaa marka laba dhinac hadduu u kala tiiriyeyo wuxuu yihi walow wasafahumaa hadduu ku tilmaamo labadii shay uu qirayay bisifatayni mukhtalifatayn laba tilmaan oo iskhilaafsan ayuu ku kala tilmaamay kaalfin sixaaxin ow xaalatin wa alfin mukasaratin ow muajala ninkan wuxuu leeyahay kun dirham oo sixaaxa kunka dirham oo sixaax maxaa loola jeeda waa lacag qaaliya wey haddana muxuu kuu leeyahay kun dirham oo mukasara ah mukasarada waa daraahimta liidata wey laba lacagood ee kale no laba kun keen laba kun keenaa leeyahay kun mukasara iyo kun sixaaxa keenaa leeyahay lannu isagaa laba tilmaam ayuu u kala yeelay ow amase asnadahumaa wuxuu labadii iqraar ayuu wuxuu u tiiriyey ilaa jihatayni laba jihoon islahayn ayuu u kala tiiriyey wadaalika ka hamanin lacag iyo waqardin amaah midna waxbaan uga iibsaduu leeyahay midna dayn caadiya waa ka amaahsaday shan dirham oo qardi ah oo daynoo amaaha iyo shan dirham oo lacag caadiya ah wax uga iibsaday lazimahu lmaalaani labada shanaadba tobanay noqonaya shantana waa gooni shantanina waa gooni ow qaala ama wuxuu yihi qabaltu yowma sabti maalintii sabtiga waxaan ka qaaday cashara toban uma qaala wuxuu yihi qabaltu yowma axad maalintii axadna waxaan ka qaatay cashara lazimahu lmaalaani labada maalbu de iska caddahay marka laba maalaal ku laazimaya walow qaala hadduu yihaaho lahu shaksiga wuxuu ku leeyahay calaya dushayda alfun kun kunkaasoo min hamani kalbin ey lacagtiisa ah eyaan ku mucaamaloona ey lacagtiisa kunka uu igu leeyahay ayuu yihi ey lacagtiisa xaggiisa ka ahaaday aw amase qabaltuhu aw amase qadaytuhu waa u guday alfigii kunkii iyaahu shaksiga kunuu igu lahaa laakiin waa u guda waa siiyey aw amase wuxuu yidhi alfun ninkaasi kunuu igu leeyahay kunkaasoo laakiin laa yalzamu aan igu laazim ahayn inaan hadda bixiyo aan waajib ugu ahayn lazimahu alfigii kunkii waa ku laazimi hadalka uu daba dhigay oo iqraarka uu ku burinayana ma laga yeelayo yacni masaladan ulajeedada laga leeyahay waxbuu qiray kabacdii wuxuu daba dhigay mas'alo iqraarkii uu ku burinayo ou rabo inuu ku fashiliyo iqraarkiisii waxaan uu daba dhigo iqraarkiisa uu ku fashilinayo ma laga aqbalayo muxuu yidhi walow qaala hadduu yidhah lahu shaksiga calaya dushayda alfun kunuu leeyahy waa iqraar saxiixa ninkan kun dollar uu igu leeyahay waa qir kabacdii u fekero wuxuu yihi iqraarka buri waxaan shareecadu ogolayn ku sheeg kunkaasoo min hamani kalbinow ey lacagtiisa wuxuu rabaa in la yidhaaho war ey in la kala iibsado iyo ey lacagtii shareecadu ma ogola marka iqraarkaagu ma ansaxayo in la yidhaho rabaa marka markaas wuxuu yidhi min hamani kalbin uu daba dhigo lazimahu kunkii waa laga rabaa calaya alfunaa laguu qaban mooye min hamani kalbiga waa waxaad doonaysa xuquuqdii qofka inaad ku baabi'iso ama markuu yidhi lahu calaya alfun kunuu igu leeyahay ayuu wuxuu daba dhigay qadaytuhu kunkii waa u guday iyaahu shaksigii waa siiyey lazimahu kunkii yaa ku laasimaya iqraar marba hadduu yimid waa u guday markhaatina aadan u haysan waxaad doonaysaa iqraarka inaad ku baabi'iso kunkii yaa lagaa raba ow amase wuxuu yidhi lahu calaya alfun aniga kunuu igu leeyahay kunkaasoo laakiin laa yalzamu inaan bixiyo aan laazim igu ahayn ma lagaa yeelayo waxaan dambe ood ku burburinayso iqraarka sharcigu ma ictibaarinayo ma fiirinayo ow amase wuxuu yidhi lahu calaya alfun ninkan wuxuu igu leeyahay kun in shaa allah uu daba dhigo kunuu igu leeyahay in shaa allahu falaa yalzamuhu shay waxba kuma laazimayaan id lam yajzim fii daalika kullihi bililtizaam maxaa yeele hadal go-an ma aha in shaa allahu hadduu yidhi hadal go-an ma ahan mashiicada ilaahay hadduu ku xidho cuquudda mashiicada ilaahay lagu xidho oo dhan waxaa weeye ma laazimayso ma laazimayso leanna mashiicada ilahay baan ka warqabno mashiicada ilahay lagama warqabo marka in shaa allahu hadduu yidhaaho iqraar go-an ma aha waa iqraar uu ku xidhay doonista ilaahay doonista ilaahay idan marka waxba kuma laazimaya walow aqara hadduu qiro bibaycin beec uu qiray beec ayuu qiray ow hibatin ama hibo ayuu qiray oo wuxuu yihi qofkaas waxbaan ka iibsado oo lacag igu leeyahay ama wuxuu yihi qofkani waxbaan u hibeeyey waxbaan u hibeeyey uu yihi uma qaala markaasu wuxuu yihi kaana kullun minhumaa mid walboo beeca iyo hibada ka mida faasidan u ahaa ninkaas waa saxoo beec waa wada galnay laakiin beecaan wada galnay beec faasid uu ahaayoo sharcigu uusan ogolayn lacagtiina laygama rabo ama wuxuu yidhi ninkan waxbaan u hibeeyey laakiin hibada shuruuddeedii ma ofsano hibo faasida yahay lam yuqbal lagama aqbalayo oo wuxuu rabo iqraarkii inuu ku baabi'iyo oo laga yeeli maayo allah subxaana wa tacaala